Sheekh Cumar Saalax Madoowe oo ka mid ah culimada magaalada Beledweyne ayaa bulshada magaalada ugu baaqaynaya Sakaatul Fidriga ku caawiyaan dadka danyarta ah kuwaasi oo xilligan wajahaya xaalad nolol xumo. Sakaatul Fidriga ayaa ku waajibta qof kasta oo muslim ah iyadoo loogu talagalay in la bixiyo ka hor inta aanan la tukanin salaada ciida. Sheekh Cumar Saalax Madoowe oo ka mid ah culimada magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyay muhiimada ay leedahay in la bixiyo Sakaatul Fidriga iyo dadka mudan in la siiyo.
sidaan ognahay walaalayaal bisha ramadaan ee waajibka ilaahay uuna dul dhigay oo ilaahay uuna dul yeelay ee ramadaan ee soomidiisa ee gabagabada bishan ama dhammaadkeeda waxaa ilaahay u waajibiyo iyadana waajibaadka ilaahay u waajibiyey kamid eh sakaatulfitri wax la yidhaahdo sakaadaas sakadaas la yidhaahdo sakaatulfitri ayaan rabnay insha allahu tacaala ee ma xakunkeeda qadarka la bixina goorta iyo waqtiga la bixina cidda la siina hoolahoo ilaahay uu maaragtaa siiyey oo in la siiya ay tahay xadiiskii cabdulaahi ibnu cumara uu warinaya waxa uu yihi cabdulaahi ibnu cumara farada rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfidri min ramadaan saacan min tamrin ow saacan min shaciirin cala alcabdi waalxuri waaldakari waalunthaa waالsaqiiri waalkabiiri min almuslimiin cabdulaahi ibnu cumara waxa uu yihi radia allahu canhumaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu waajibiyey uu farad yeelay zakada la yidhaahdo sakaatulfidri oo ramadaanka ah nabigana waxa uu waajib yeelay sakaatulfidrigaasi qofka in uu bixiyo saac suus oo tamar ah ama qamadi ah qofkaasna waxa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam faradka ama waajibka uu yeelay ay tahay addoonkii kii xurka ahaa labkii dhidigii kii yaraa kii weynaa oo muslimiinta ka mid ka bixinaysana waa cidda mas-uuliyadeeda qofka hayso oo ilaahay mas-uuliyaddii iyo waajibkii qofkaa nafaqadiisa ilaahay uu saaray ayaa bixinayso laga rabaa waana inay ahaadaan muslimiin qof aan muslim ahayn lagama bixinaayo waa inay muslimiin ay yihiin faa-iidada marka sakaatulfidriga ay leedahay waa duhratu lisaa'imi min allaqwi waalrafath wa ducmatu lilmasaakiin waxaana ugu fadli badan oo ugu fadiiladeeda iyo wanaageeda subaxa ciidda salaada inta la dukanin iyo subaxa ciidda inta u dhexaysa in la bixiya ayaana ugu fadli badan sida cabdulaahi ibnu cumar radia allahu canhum iyo a'imadan imaam malik iyo axmed ay ku tageenne in maalinta ramadaanka laba maalin ama hal maalin markay ka dhiman tahay in la bixiyo ayaana si fiican ayaa wanaagsan qofka walaalkaaga muslimka inaad farxad geliso ama dhib aad ka faydo ama aad ka guddo dayn aad ka guddo ama baahi aad ka celiso ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam